madaweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo magaalada kismaayo kishiidegi lama wada oo laamee oo dhiriirshiiya afar dhibiisan shan kilomitir lamadun jid oo ku mid ah mashruucyada dhismooyinka wadooyinka ee kismaayo iyo wejishaylamaad waybowsa ku koobnya sagaal dhibiisan lama kilomitir wayna walbadan iskubedela dooran nasdareerowka iyo bilcida kismaayo wasiirka wasaaradda howlaha guud reedandhisowka iyo guryeynta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiir cabdisalaan cali dhaay ya sheegay in deegaanada jubbaland iyo lagu hirgeli doona wadooyin laame tan kale magaalada kismaayo iyo hogaanka madaxweyne axmed maxamed islaam iyo maayarka iyo dhammaan dadka reer kismaayo waxaan uga mahad celinaynaa in mashruuca hadda ka socda magaalooyin badan oo ka mid a dalka ee reer kismaayo yihiin runtii meel ku dayasho leh oo ay wada shaqaynta iyo complain la-aanta iyo tixgelinta iyo weliba commitmentiga ay galeen intii mashruuca uu socday specially baggage one iyo baggage two hadda socdo waa wax runtii aan aan aan halkan laga sheegi karin waa uga mahad celinaynaa oo ay magaalooyin badan aad iyo aad uga horeeyaan waxaana rajaynaynaa insha allah inta dhimanna inay sidaas oo kale ay ku dhammaato waxaan si gaar ugu mahad celinayaa madaxweyne axmed maxamed islaan oo runtii go-aan adag ka qaatay in mashruucan uu si smooth u hirgalo oo aan wax caqabada aysan hor imaanin olsona waxaan dhiirigelinayaa maayarka iyo b i u da halkan joogto oo haddeertaan wax allaale wixii fun allocation ah available u ah ku sameeyey commitment in maanta mashruucan uu noqdo midka ugu horreeyay intada wasiirka ahaa aan u imaado aan dhagax dhigayno madaweynaha ah jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ya sheegay in kismaayo iyo guud ahaan deegaanada jubbaland iyo indiyaarsiyin in la saaro laama maantana dadku iyagaa ka hadlaya qolo maalmaha qaarkood canaano badan iyo wax badan habaar soo duugaysaba ducadoodu waxay ka badantay habaarkoodii iyagaas nasakhaya sababtoo qofku wixii waxay u yeeshay macnay u samaynaysa mashruucani markaa wasiir aad baad ugu mahadsantihiin waan u mahad celinayaa nuurcadde ilkana adeerka ay inkasta laga daawan yahay iyo goladan injineerada iyo tiimka wasaaradda howlaha guud la shaqeynaya mashruucan gacanta ku haya kulligoodba sida xilkasnimadooda iyaga iyo degmada ay uga shaqeeyeen inaan caqabad iyo dacwad iyo isqabqabsimin ayna uga iman waxaan rajaynayaa ciddii wax dhisan weydoo dhan inaan annaga lanoo soo shifti gareeyo annagaa diyaaro waan xaaqaynaa haddii layna xataa magaalada kulligeed hala banneeyo laamaa laga dhigayaa diyaar baanu nahay aad baad u mahadsantihiin shirkadda dhisaysa waxaan odhan lahaa shalay raadkaa qole hortiin baa jirtay ha ku fashilmina waxbaa lalaga waayey iyo lacag baa goday ha odhanina idinkuna wasiir waxaan isku dayaa broseyska iyo sida shaqada ku socota inaad fudaydisaan wixii idinla soo jirsada had iyo jeer oo ayna noqonin in istaafka kale uu ku yimaado aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa inaan waddooyinka dhammaystiri doono aniga sharaf bay ii tahay idinka sharaf bay idiin tahay dadkoo dhan waxay u tahay sharaf inaan helno magaalada kismaayo halka waddaa hadda dhexda ay lahaan jirtayna iyadana waxaan rajaynayaa inaanu helna in dayactir lagu sameeyo dib dhagaxjabinta iyo ilaa garoonka la ysku xidha markii mashruucan hadda faystreegiisu uu dhammaado aad baad u mahadsantiin dhismaha jidkun oo ee afar dhibiisan shan kilomitir iyo wayba isku kaaladahae dhismooshay dowladda federaalk soomaaliya iyo bangiga adduunka